ismaaciil arrinta iyada waxbaa ka jira cishooyinkan dambe ilaa saddexdii maalmood u dambeysay badda waxaa lagu arkayay skiibis ay wataan niman dhalinyaro ah oo ugaarsanaya maraakiib ganacsi hase yeeshee kuma ayan guuleysan habeen hore ayaa waxay qabsadeen laba doonyood oo midna maxamediya la yidhaahdo oo bakistani leeyahay hase yeeshee calanka ay ku gooshaysay uu yahay calanka iiraan dhalinyarada badda skibiska wadatay tiradooda waxaa lagu sheegay marka hore inay yihiin shan ilaa sideed hase yeeshee markabka ay qabsadeen waxaa qabsaday oo gacanta ku dhigay saddex dhalinyaro ah tirada saaran shaqaalaha saaranna waxaa lagu sheegay shan iyo toban inkastoo nationalitigooda ama dowladaha ay u dhasheen aan lasoo sheegin markabkaas doontaas waxay la aadeen nimanka dhalinyaradaa sida xogta aan ku helayo meesha ay ka qabsadeen marka hore waxay aaga xagga bariga kaga aadan degmada ayl oo xeebta ku taalla gobolka nugaal laakiin markii dambe ay qabsadeen waxay la aadeen baaliya xagga iyo ceel hoog muddo shan bilood ka hore lagu haystay doonyo eeraana doonta labaad waxaa lahaa thailand baa laga lahaa iyadii waa la sii daayay subaxnimadii shalay subax ahayd sababa aan la sheegin baa lagu sii daayey waxaana caddaysay dowladda thailand laakiin ma ayan sheegin sababta loo sii daayey in lacag la bixiyey in sideeda ay ku fakatay weli ma cadda marka arrintaa waxbaa ka jira arrinta ma loo macnaysan karaa inay tahay barcadbeedu soo rogaal celisay si aad la socotid ba kalluumaysiga sharci darrada ahi baryahan dambe aad aad aad aad si xad ka baxsan buu usoo tirmayey waana tan keentay hadda ka hor madaxweynaha dowladda puntland inuu ku carifo ama ku sheego kalluumaysiga sharci darrada ah inuu yahay masiibo qaran runtii waa masiibo qaran arrintaa iyada ah waxay ka caraysiisay runtiina oo aada u kacsan communitiga soomaaliyeed ee xeebaha ku nool oo qotulyamkooda ku xiran yahay badda oo mararka qaarkood kalluunkii soo waaya iyo kalluumaysatadii laftigeediba marka su-aashaada haddaan usoo noqdo informationka hadda aan helaya mar hadduu qofku markab qabsaday waxaa lagu cabiraya waxa weeye inuu burcabeed yahay laakiin waa suurtagal inay tahay kalluumaysato ka caraysan waxa loo geysa falalka markaad aada diiwaan geliseen sanadkan ee la xidhiidhay maraakiib la qabsaday ama la weeraray maxaad ku qiyaas lahayd
ismaaciilow horta markab la qabsaday oo commercial fasela ama ganacsi ah oo burcadeer intay qabsatay madax furasho la weydiistay waxaa u dambeysay bishii shanaad ama may sanadkii laba kun iyo laba iyo tobanka intii ka dambeysay falaalku waa dhacayeen laakiin laguma guulaysanin waxaa jiray laba doonyood oo sidaas oo kale iiraan ay lahayd oo ceelhuur lagu lagu qabsaday muddo aan umalaynayo shan bilood ka hor inay ahayd labada doonyood mid waaba soo caariday baa leeyahay oo kurigoodii toddobiyo toban ah xamar baa la geeyey sida aan warbixinaha ku helayo doontii kale oo iyadu way fakatay waxaana saaraa baa la yidhi afar soomaaliya marka meelay jaaniya cirdhigatay waa laaan laakiin shalay masig wanaag xogtaan helay waxay ahayd afartaa soomaalida in lagu xiray ciraaq oo ay ku xiran yihiin waana markii u horreysay oo ciraaq la geeyo niman soomaaliya lagu xiro awal waxay ku xiraayeen labaatan dal oo ka baxsan soomaaliya marka ciraaq waxay ku noqonaysaa waddanka kow iyo labaatanaad oo soomaaliya lagu xiro yaa kuusoo xaqiijiyey in ciraaq la geeyo lagu xidhay walaal waxaan leenahay information share network waxa la yihahdaa ama aan ku midaysannahay maritime security-ga marka iyaga ay soo xaqiijiyeen macnaha xarun aad xogta ku wadaagtaan xarun aad xogta ku wadaagna ha wixii la xidhiira fal faldambiyeed ka dhaca badda marka falalka kale burcadbadeeda ilaa hadda maxaa gacanta lagu hayaa oo ay haystaan dad ama burcadbadeed haadeen ama cid kale haadeen ilaa imse dowlmood ama shaqaale ajanabiya walaalow wax hadda doonyaa oo la haystaa ma jiraan aan kuwa hadda aan kuu sheegaya ahayn laakiin shaqaale baa la hayaa tiradooda hadda lagu qiyaasaya inay yihiin kontameeyo oo tirada tan hadda shan iyo tobanka markii lagu dara ah waana shaqaale ka soo haray maraakiib waa hore burcabeedu qabsatay oo weliba lacag laga qaatay doontan iyadaana ilaa hadda ceel huur bay ku socotay shalay inay gaadhay iyo in kale warkeeda ma hayno kollay ciidamadayada la dagaalanka ilaalada xeebaha ee b n b s la yihahdo iyagoo arrintaas waa ka hadleen waxayna yidhahdeen mar haddii annaga xadkaya ka baxday wax aan gurmud oo aan u samayn karaa ma jirto maraakiib intee la-eg ayaa badda ku sugan oo kuwa ajanabiga ah oo la dagaalanka budhcadbadeeda iyo kalluumaysiga sharci darrada awgii ugu sugan walow tirada waa badanta lama qiyaasi karo waxayna isugu jiraan dowlado fara badan waxaa kamid ah ciidamadan ku bahoobay naito waxaa kamid ah ciidamadan reer yurub ee eu naver la yidhaahdo kuwo kalea jira iyaguna oo labada midna aan ka tirsanayn sida dowladaha hindiya iyo ruushka iyo marka waa fara badan yihiin waxaan ismaaciilow rabaa inaan kula wadaago ciidamada badda ku jira mandatekoodii wuxuu dhacayaa ama contractkoodi wuxuu dhammaanayaa sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka waa ciidamadaas awalba shaqadoodu ahayd inay la dagaalamaan burcabadeed waxay hadda u qareemayaan in loo cusboonaysiiyo afar sano oo kale ama laba sano oo kale haddii aan haddii aan mar horeba loo cusboonaysiin marka waxaan fiicnaan lahayd dowladda soomaalida ama ciddi marka ay khusayso authority-ga iskale inay codsadaan in lagu daro mandatekooda inay la dagaalamaan kalluumaysiga sharci darrada ah waayo burcabadeedu waa soo noqonaysaa shaki kuma jiro waana sheegnay horena waa u sheegnay shirkii hadda ugu dambeeyey ee ka dhacay contact groupka ay isugu yimaadeen bishii july ee sanadka new york dowladda federaalka iyo annaguba waa sheegnay annagoo isku sii wahadlayna in burcabadeedii ay soo noqonayso haddii aan wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada